baxniintii cutubka shanaad oo dabadeedna muuse iyo haaruun waxay u tageen fircoon oo waxay ku yidhaahdeen rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil wuxuu leeyahay sii daa dadkaygu ha tageene inay cidlada iigu ciidaan markaasaa fircoon wuxuu yidhi waa ayo rabbiga ay waajibka igu tahay inaan codkiisa maqlo oo aan reer binu israa'iil sii daayo anigu garan maayo rabbiga oo weliba sii dayn maayo reer bani israa'iil inay tagaan markaasay waxay ku yidhaahdeen ilaahii cibraaniyadda ayaa nala kulmay haddaba waannu ku baryaynaaye na sii daah aannu tagnee meel cadla ah oo saddex maalmood loo socdo oo aan allabari ugu bixinay rabbiga ah ilaahayaga inuusan balaayo ama seef nagu soo dejin markaasaa boqorkii masar wuxuu ku yidhi iyagii muuse iyo haaruunow maxaad dadka uga joojinaysaan shuqulladooda orda oo howlihiinna culculus qabsada kolkaasaa fircoon wuxuu yidhi bal eega haatan dadka dalku waa badan yihiin oo idinku waad ka nasiseen howlahoodii cuscuslaa markaasaa fircoon wuxuu isla maalintaas ku amray kuwii dadka hawsha ku cadaadin jiray iyo saraakiishoodii isagoo leh hadda dabadeed waa inaydnaan dadka siin caws ay laban ka sameeyaan sidii loo siin jiray laakiinse iyagu ha tageen oo caws ha soo gurteen oo labankii ay markii hore samayn jireen tiradiisii oo kale waa inaad hadda kadib ku qasabtaan inay sameeyaan oo waa inaydnaan waxba ka dhimin waayo waa caajisiin oo sidaa daraaddeed waxay u qaylinayaan iyagoo leh nasiidaa aannu tagne oo aan ilaahayaga allabari u bixinne haddaba nimanka ha lagu qasbo howl ka culus intii hore inay ku howshoodaan oo yaanay hadal been ah u jeedin markaasay kuwii hawsha dadka ku cadaadin jiray iyo saraakiishoodiiba dibadda u baxeen oo waxay la hadleen dadkii oo ku yidhaahdeen waxaa fircoon idin leeyahay caws idin siin maayo idinku taga oo cawska ka doonta meeshii aad ka heli kartaan laakiin hawshiinna waxba laydinka dhimi maayo innaba sidaa daraaddeed ayaa dadku ku kala firdhay dalkii masar oo dhan inay jirrido jajab ah soo ururiyaan meeshii cawska laga siin jiray oo kuwii dadka hawsha ku cadaadin jirayna way dadejiyeen oo waxay ku yidhaahdeen dhammeeya shuqulladiinna iyo hawshiinna intii aad maalin walba samayn jirteen sidii markii cawsku jiri jiray oo kale oo saraakiishii reer binu israa'iil oo fircoon kuwiisa dadka hawsha ku cadaadiyaa ay dadka madaxda uga dhigeen waa la garaacay oo waxaa lagu yidhi war maxaad shalay iyo maantaba hawshiinna u dhammayn weydeen oo aad labankii ugu samayn weydeen sidii hore markaasay saraakiishii reer binu israa'iil waxay u tageen oo u cataabeen fircoon waxayna ku yidhaahdeen war maxaad addoommadaada sidan ugula macaamilootaa addoommadaada caws lama siiyo oo waxay nagu yidhaahdaan laban sameeya oo bal eeg addoommadaadii waa la garaacaa laakiinse gardarrada waxaa iskale dadkaaga laakiinse wuxuu ku yidhi iyagii caajisiin baad tihiin caajisiin baad tihiin oo sidaas daraaddeed baad u leedihiin aannu tagno oo aan rabbiga allabari u bixinno haddaba taga oo shaqeeya waayo caws laydin siin maayo oo weliba waa inaad keentaan tiradii lebankii oo kale oo saraakiishii reer binu israa'iil waxay arkeen in xaalkooda xun yahay markii lagu yidhi waa inaydnaan waxba dhimin lebankii aad maalin walba samayn jirteen oo markay fircoon ka soo baxeen waxay ka hor yimaadeen muuse iyo haaruun oo jidka taagtaagan oo waxay ku yidhaahdeen rabbigu ha idin fiiriyo oo ha idin xukumo waayo waxaad naga dhigteen wax u ura fircoon iyo addoommadiisii si ay noo nacaan oo ay intay seefo noo qaataan noo laayaan markaasaa muuse mar kale rabbiga u jeestay oo wuxuu ku yidhi rabbiyow maxaad dadkan si xun ugula macaamilootay oo maxaad aniga ii soo dirtay ilaa markii aan u imid fircoon oo aan magacaaga kula hadlay isaga wax xun buu dadkan ku sameeyey oo adna dadkaaga kama aad samata bixin inlaba